بsم الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qاl الإmam أbو cabdاللh mحmed بن يزيد بن mاجه رaximه الlه taعaalى bab fي leylaة الqdr bab ay hada kani baabun baab weeyaan fii leylaة الqadri leylaة الqadriga ayuu ku saabsan yahay وبالإسناaد qال xdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا إسماعيل بن عlية عن هiشhاm الdstوائي عن يحyى بن أbي kaثيir عن أbي سلمة عن أbي سعيد الخdري qاl اعتkفna mعa رasuuلi الlahi صلى الlه عليه وsلم نبgaan la اعتikaafnay الcشhر الأwسط tobanka dhexe min رamaضاan oo رamaضاan ka mid ah faqaala waxau yidhi innii uriitu waxaa la i tusay aniga leylata alqadri leylatulqadriga leylatulqadrina in laga wado alqadr manaa bimacnaa sharaf yani leyla yacnii habeenkii sharafka u saaxiibka ahayd ee sharafkan hadda qur-aankiio soo degay iyo kun bilood cibaadadeeda inay ka kheyr badan tahay iyo waxyaabahaas ay markaa leylata sharaf ay ku noqotay ama ay ku mutaysatay dhinaca kalena alqadr bimacnaa alqudra inay ka timid oo habeen awoodda ama alqadr bimacnaa yacni jaangooynta maadaama fiiha yufraqu kullu amrin xakiim la yidhi innii uriitu waxaa la i tusay leylata alqadri baa la i tusay fa unsiituhaa waa la i ilowsiiyey waa la i hilmaansiiyey faltamisuuhaa ka raadiya fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda fil witri tirada isdheer dhexdeeda tobanka dambe ramadaan tiradiisa isdheer dhexdeeda ka raadiya ayb marka xadiidka leylatulqadriga fadligeeda iyo yacnii ka hadal laga hadlayaa ku jiro tarjamada xadiidka marka mudaabaqadooda iska daahir qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii fadli alcashri alawaakhiri tobanka dambe fadligeeda wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay min shahri ramadaana ah tobanka dambe oo bisha ramadaan ka mid ah wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu cabdilmalik bni abi shawaarib wa abuu isxaaqa alharawiyu ibraahimu bnu cabdillaahi bni xaatim wa huwa saduuqun xaafid tukullima fiihi bisababi اlqur'an sia sidiis waa xaafid saduuq ah laakiin xagga caqiidada ayaa waa lagu hadlay bisababi اlqur'an rawaa lahu tirmidiyu bnu maaja oo masaladii marka alqur'aanu kalaamu llahi hayru makhluuq ayaa marka masaladaasa loogaga hadlay qaala xadahanaa cabdulwaaxid bnu ziyaadi qaala xadahanaa alxasanu bnu cubaydillaahi wahuwa abu curwata alkuufiyu الnakhaciyu hiqat faadil can ibraahiima الnakhaciy can اlأswad can caaishata qaalat kaana الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu ahaa yejtahidu inuu dadaalayo fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe dhexdooda maa laa yejtahidu si uunan u dadaalaynin fii gayrihi tobankaa keyrkood yani tobanka dambe nebigu wuxuu u dadaalayay si tobankaa maalmood ee dambe ama habeenee dambe wax aan ahayn si uunan u dadaalin yani tobankaanu aad u dadaali jiray waay macnaha taana marka waxay keenaya fadli dheeraada in tobankan uu ku jiro wabihi qaala xadahanaa cabdullaahi bnu muxamedin الzuhriyu qaala xadahanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can ibni cubayd bni nistaasin waa cabduraxmaan bni cubayd bni nistaas abu yacfuur ayb can masru can abi duxaa wa huwa muslim bnu subayx can masruuqin waa ibn اlأjdac alhamdani can caaishata qaalat kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu ahaa idaa dakhalat ilcashru tobanka hadday soo gasho axya leyla habeenkuu nooleynayay washadda almi'zara hoosguntigana guntigana waa dhuuqsanaye oo guntiga marka waa adkeynaya macnaheeda laba macno waa ku jiraa kinaaya can bucdihi can اljimaac inuu jimaaca ka fogaanayey ayay ayuu kinaayo ka yahay guntigiisa waa u dhuuqsanaayo macnaha haweenkay waa ka fogaanayaba markaas tobankaa dambe ama in laga wado marka dawashada almi'zara macnaha guntiga u adkeysanayo qofku markuu shaqo adag qabanayo guntiga waa dhuuqsadaa taas marka in loo jeedo yacni waa dadaalayay marka laga wado waa iqada ahlahu ehelkiisana waa toosinayey ayb oo marka khayrka in ehelkiina lagu baraarujiyo ayb yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waxaa laga qaadanaa marka axaadiidtan tobanka dambe ee ramadaan maadaama fadli gaara lagu sheegay awqaadda ama amaakinta meelaha iyo waqtiyaalka iyo waxyaabaha marka fadliga gaarka ah uu ku imaanayo sharcigaa looga dambeynay warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar ilaahay isagaa waqtigii uu abuuray waqtiguu doono ka dooranaayo meelaha uu abuuray isagaa meeshuu doono ka dooranaayo fadilaayo dadka uu abuurtay isagaa kuwuu doono ka xulanaayo oo ka dooranaayo bani aadamku ayagu marka male doorashada male ayaga ayb oo inay iyagu tashriic meel inay yacni intay farta ku fiiqdaan ay yidhaahdaan meeshaanaa khayr ku jiraa waqti gaara inay yidhaahdaan waqtigan waqtiga kale waa ka fiican yahay ma laha bani aadamku rabbi baa iskale taasna markaa de waxaa laga qaadanaa waxyiga iyo nebiga ayaa xaggiisa lagala kulmaa sala allahu calayhi wasalam ayb qaala baabu maa jaa-a fi lictikaafi ictikaafka wixii ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay ictikaafkuna marka waxaa laga wadaa allubtu fi lmasjid masjidka in lagu nagaado ama xabsu nafsi fi lmasjid in lagu xabiso nafsadda masaajidka dhexdiisa ama luzu yacni luzuumu lmasjid masjidka in la laasimo oo qofku aanu ka bixin asalna de halkan kitaabu siyaam wuxuu u dhex keenay qur-aanka ictikaafka waxaa uu ku dhex sheegay aayaatu siyaam wa antum caakifuuna fi lmasaajidi buu yidhi meesha lagu ictikaafana inay masaajid ahaato aayadda iyo ficilka nebiga sala allahu calayh wasalam oo nebigu masaajid unbuu ku ictikaafay aayadduna masaajidka ku nagaa ku ictikaafa ayay dhehaysaa masaajiddaasi marka jamiicu lmasaajid miyaa mase qaar mucayan ah waaye akharu ahlilcilmi waxay ku tageen saxaabada iyo taabiciinta jamiicu lmasaajid inay tahay oo masjid nebi inuu ahaado shardi ma aha oo yacni xudeyfana wuxuu ku tegay saddexda masjid masjid ulaqsaa iyo masjidulxaraamka iyo masjidulnabowi saddexdaa unbaa ictikaaf uu ku ansaxaa buu ku tegay laakiin saxaabada intooda kale waa ku diideen meel walboo lagu tukado jamaaco lagu oogo inuu ku ansaxayo haddana masjidka uu ku ansaxayo inuu masjid jaamica ahaado oo mid jumcada lagu oogo inuu ahaadaa sii yacni wanaagsan ama sii adag si qofku uunan jumcada u bixin meeshiisa le uu ugu tukado ayb waqti kasta waa la ictikaafi karaa laakiin ramadaankauu fadli badan yahay soon ma loo shardiyaa imaam maaligaa ku tegay in soon loo shardiyo akharul-aima waxay ku tageen soon looma shardiyo oo qofku ictikaaf keligiis waa sameyn karaa biduuni sowm ayb axaadiidta qaarkoodaana laga qaadan doonaayo markaan gaarno aan uga hadlaynaa in sha allahu tacaala wa bihi qaala xadahanaa hanaad bnu sariy qaala xadahanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba can abi xasiin can abi saalixin can abi hurayrata qaala kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama abuu xasiinka marka cuثmaan bnu caasim alasadi kaana الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhalat اlcashru tobanka hadday soo gasho axya leyla habeenka waa nooleynayey washadda almi'sara guntigana waa dhuuqsanayey cafan kaana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yactakifu inuu ictikaafayo kulla caamin sanad kasto casharata ayaamin toban maalmood uu ictikaafi jiray falamaa kaana alcaamu markuu ahaa sanadkii aladii qubida fiihi nebiga la oofsaday sanadkii nebiga la oofsanayay ramadaankeeda ictakafa cishriina yowman labaatan maalmood uu ictikaafay sababta marka maxay tahay labaatanka uu u ictikaafay qaar waxay leeyihiin maadaama cumrigiisa ama ajalkiisa waqtigiisii uu soo dhowaaday in marka waxaa laga qaadanaa qofka kulamaa waqtigiisu soo dhowaado inuu cibaadaadkii badiyo awal toban uu ictikaafi jira labaatan uu ka dhigay qaar waxay leeyihiin labaatanka wuxuu u ictikaafay sanadkii ka horreeyey buu musaafir ahaa maadaama uu musaafir ahaa sanadkii ka horreeyey tobankii uu ictikaafi jiray safarkay ku dhaaftay marka sanadii hore tobankeeda iyo sanada la joogo tobankeeduu isku daray markaabuu wuxuu ka dhigay labaatan maalin waana imaana xadiidka soo socdo inuu safari wax ku jiray buu tilmaamaa nasaa-i abu daawuudna waa wariyeen ayb qaar kale waxay yidhaahdeen wuxuu sidaa u yeelay waxay ahayd qur-aankii awal hal jeer ayay isagii jibriil isla aqri jireen oo cardigu mar buu ahaa sanadkaas marka laba marba cardi qur-aan ay sameeyeen nebiga iyo jibriil markaa soonkiina waa laba laabay marka soo taa u munaasabeynayo taas dambena marka waxaa laga qaadanaaba xadiidkan laftiisa oo wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa nebigu yucradu calayhi alqur'aanu qur-aanka ayaa loo soo bandhigi jiray fii kulli caamin sanad kastaa maratan hal mar falamaa kaana markuu ahaaday alcaamu aladii qubida fiihi sanadkii nebiga la oofsaday curida calayhi maratayni laba jeer baa loo bandhigay marka maadaama qur-aankii laba hal meeshuu ka ahaa hal jeer loo bandhigayey laba jeer loo bandhigay soo ictikaafkii tobanka ahaana labaatan uu ka dhigay saddexdaas ixtimaalaa ku jirto sababta uu labaatanka u ictikaafay ayb wbihi qaala xadaثna mxamed bnu yaxya qaala xadaثna cabdالرaحman bn mahdiy can xamaad bni slmta can haabiti can abi raafic haabit bn aslm albunani can abi raaficin can ubay bni kacbi ana الnabiya sal ا slm kaana wuxuu ahaa nebigu yactakifu اlcashra alawaakhira tobanka dambe ayuu ictikaafayay min ramadaana fasaafara caaman sanad buu safray falamaa kaana markuu ahaaday min alcaami almuqbili sanadkii kaa xigay ictakafa cishriina yowman labaatan maalmood uu ictikaafay marka labaatanku sababteedu safar inuu ahaa riwaayadaanaaba caddaynayso ibnu xajarna taas uu rajaxay marka middaan uu rajaxay ibnu xajar sababtu inay safar uu ahaa waxaa laga qaadanaa xadiidku marka ictikaafka in la qalay karo baabka soo socdowna ku keena qaala baabu maa jaa-a baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baabka jaa-a ku yimid fii man yabtadi-u qofka bilaabayo alictikaafa ictikaaf qofka bilaabayo goormuu bilaaba wa qadaa'i lictikaafi iyo ictikaafka qallayntiisa ictikaafka haddii uu sanad kaa tegey ood awal ictikaafi jirtay maqala ma la qalayn karaa maalmihii ku dhaafay ayb labadaa tarjamada labadaas xugun ayuu uga hadlaa xadiidka soo socda sidiisana aslanba ictikaafku xukunkiisu muxuu yahay waa mustaxab waa sunno wuxuuna waajibaa oo keliya marka la nadiro haddii qofka nadar ou galo lilaahi calaya an actakifa leylatan ama leylateyni hadduu dhaho markaa waa laazima waa waajibaya laakiin sidiisa bannaan sideedaba ictikaafku waa mustaxab waa sunno waajib maaha wabihi qaala xadaثanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaثanaa yacla bnu cubaydin wahuwa aطanaafisiy qaala xadaثanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alansaariy can camrata can caaishata qaalat kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yactakifa inuu ictikaafo salla subxa subaxuu tukanayay huma dakhala wuxuu galayay almakaana aladii meesha yuriidu ou rabo an yactakifa fiihi inuu ku ictikaafo dhexdiisa daahirka marka hadda xadiidkan wuxuu ka jawaabaa qeybtan fii man yabtadi-u اlictikaaf qofka ictikaafka bilaabayo goormuu bilaaba waxaa hadda xadiidkan ka muuqato subaxdii inuu bilaabayo subaxdaasna waa subaxdee subaxda koob iyo labaatan ay tahay ramadaan oo koob iyo labaatan ay tahay daahirka xadiidkan hadda marka ko iyo subaxa koob iyo labaatanaad inuu bilaabayo xadiid kale riwaayo kaleo iyada waxaa jirta inuu galayey oo bilaabayey habeenka kow iyo labaatanka habeenka kow iyo labaatanaad iyo subaxa kow iyo labaatanaad farqi baa u dhexeeya mugta habeenka kow iyo labaatanaad macnaheedu waxay tahay habeenka iyo maalinka habeenkaas soo horeeya yani bilaha qamarigan habeenkaas soo horeeya marka maalinka kow iyo yacnii kow iyo labaatanka marka habeenkeeda iyo maalinteedaba ictikaafuu nebigu ku jirayay sala allahu calayhi wasalam sidaasaana marka yacnii xoog badan oo qofkii raba inuu tobanka dambe ictikaafo maalinta labaatanaad qoraxda inay masaajidka ugu dhacdo waay qoraxdeeda maalinta labaatanaad qoraxdeeda qoraxdeeda markay dhacdo maxaa la gelaa kow iyo labaatankii baaba la gelaa waa inuu masaajidka ku jiro markaas si maalinta iyo habeenka labadaba yacni tobanka dambe oo dhan ictikaaf oo ugu ugu jira marka leanna tobanka dambe waxay ka bilaabanaya habeenka kow iyo labaatanaaduu bilaabmaa habeenkuna asagaa maalinta ka soo horeeya riwaayadan laakiin hadda xadiidkan iyo kaas see loo jamcinaa labadooda waxaa loo jamcinaa culammadu waxay yidhaahdaan icti masaajidka wuxuu geli jiray habeenka kow iyo labaatanka maalinta ko subaxa kow iyo labaatanaadna wuxuu geli jiray meesha gaarka oo ku ictikaafayo muctakafkiisa ayuu geli jiray manaa waxaa kala duwan si guud masaajidka habeenka kow iyo labaatanka usoo geli jiray subaxdii laakiin meesha loo dhisay oo xoogaa teendhada looga sameeyey balabalada ee masaajidka ka mida oo uu nebiga ku ictikaafi jiray subaxdii markuu salaada dukadau geli jiray marka qofkii arkay subaxi isagoo meeshii gelaayo wuxuu sheegay marka nebigu inuu yani uma dakala almakaana makaanka almakaan almucad lahu nebiga meeshii loo diyaariyey ee ictikaafka loogu diyaariyey subaxdii uu geli jiray laakiin macnaheedu maahan inuunan masaajidka ku jirin ma aha ka hor intii ka horeysa masaajidka isaga jira iskaga jirayay ayb fa araada wuxuu doonay an yactakifa inuu ictikaafo alcashra alawaakhira tobanka dambe min ramadaana fa amara waa amray faduriba lahu waxaa loo waxaa loo yeelay oo loo taagay khibaa-un teendho fa amarat caa-ishatu caa-isha waxay amartay bikhibaa-in fa amara waa amray faduriba lahu khibaa-un baa loo sameeyey fa amarat caa-ishatu caaisha iyadana waxay amartay bikhibaa-in teendho in loo sameeyey faduriba lahaa waa loo sameeyey wa amarat xafsatu xafsa waxay amartay iyadana bikhibaa-in faduriba lahaa waa loo sameeyey falamaa ra-at zaynabu zaynab markay aragtay khibaa-ahumaa labadooda teendho amarat bikhibaa-in bay amartay faduriba lahaa waa loo sameeyey falamaa ra-aa dalika rasuulu llahi sal ll ly slam markuu nebigu kaagaas arkay qaala wuxuu yidhi albira turidna oo ma khayr baad saan ka rabtaan aturidna albira khayr iyo samafal miyaad doonaysaan falam yactakif fii ramadaana nebigu ramadaan maba ictikaafinba ramadaankaas wactakafa casharan min shawaal wuxuu ictikaafay toban bisha shawaal ka mida marka haweenkiisa markuu arkay tanna inay teendha same middan tees middan samaysanayso masaajidkii dhammaan marka teendhow wada noqona waa iska dhaafay nebiga marka ictikaafkii buu ka tegey oo ramadaanka tobanka dambe wuxuu u bedelay marka shawaal ayuu ictikaafay laba mas'alaba meeshaas waa laga qaadanayo mas'alada koowaad waxay tahay in ictikaafka la qalay karo isagoo sunno ah xataa in la qadayn karo mas'alada labaad ee laga qaadanayo waxay tahay ramad ictikaafku soon inuusan shardi u ahayn waayo mar haddii la yidhi toban oo shawaal ah shawaal sida badan lama soomo haddii la soomona waad waajib iyo ma ahan bal culammadu waxay leeyihin tobanka hore maalin ciidaaba ku jirtaba oo aan soomba aqbalaynin halkaas marka ictikaafka inaan soon loo shardinaynin iyo waa ka qaataan meelahaas waxaa kaloo laga qaadanayaa masaajidka in laga samayn karo meel yaro haddaan dadka musalliinta haddaysan dhibaynin qofka inuu ka samaysan karo meel yaroo uu ku ictikaafo ayb laakiin haddii ay dhibay qof walba uu ka samaysto ama qofka hataa hal qofba ha ahaadee haddii ay dhibayso dadkii musalliinta iyo sufuufta iyo ma la yeelayo waa la baabi-inaa sidoo kale qof jiran oo kale oo masaajidka lagu baxnaaninayo oo kale iyo haddii meel yar waab yar masaajidka looga sameeyay dhib ma laha sacd ibnu mucaadba waa looga sameeyey nebiga si uu usoo booqdo mar walbo meel dhow soo ugaga soo booqdo u yahalayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ictikaafi yowmin ow leyla maalin ictikaafkeeda ama habeen hal maalin ma la ictikaafi karaa hal habeen ma la ictikaafi karaa wabihi qaala xadaanaa isxaaq bnu muusa alkhaطmiyu wahuwa abu muusa almadaniyu hiqat mutqin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can ayuba can naaficin can ibni cumara can cumara anahu kana calayhi nadrun nadar ayaa korkiisa ah nadru leylatin habeen nadarkiis ayaa dushiisa ahaa fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda yani waqtigii jaahiliyadiiba wuxuu nadray habeen inuu ictikaafo yactakifuhaa uu ictikaafayo masjidulxaraamka ku ictikaafayo yani fasa'ala nabiya fasa'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiguu su-aalay faamarahu nebigu wuxuu amray an yactakifa inuu ictikaafo riwaayadan marka nadru leylatin ayay leedahay marka habeen hal habeen bis in la ictikaafi karo waxaana laga soo qaatay meeshaas marka haddii hal habeen la ictikaafi karo habeenna aan la soomin ile soonku maalin unbuu xermaa moogtahay habeen lama soomo meelaha ay ka qaateen culummaday ka mid tahay in ictikaafka aan loo shardinin aan loo shardinin soon laakiin muslim baa waxaa ku soo aroortay yowman inii nadartu an actakifa yowman bedela leyla ibnu xibbaan waa jamciyey wuxuu ku jamciyey ictikaafu yowmin wa leyla buu nadaray habeenii maalin ictikaafkiisa u nadaray qofkii marka idlaaqayoo leyla ama yoom maalin ama habeen iska idlaaqayna wuxuu u jeedaa marka leyla biyowmihaa habeen maalinkeeda uu la jiro yowman qofkii idlaaqayna wuxuu ka wuxuu rabaa marka araada bileylatin yani maca habeenki ayb markan ictikaafku haddii uu noqdo nadar haddii uu noqdo la nadro waa waajiba markaas haddii uu waajibana markaas masaajidka in laga baxo ma banaano haddii masaajidka uu baxo waa buraa ictikaafka waxyaabaha buriye marka jimaaca iyo masaajidka oo laga baxo iyo waxyaabahaasaa ka mida ayb xikmada ictikaafka ku jirtana waxay tahay qofka madaakhisha shaydaanka dhowr nooc ahoo dhowr meelow shaydaanku ka soo galaa dadka cuntada waa ka soo galaa cabidda waa ka soo galaa hurdada waa ka soo galaa mukhaaladada dadka dhex jirkooda waa ka soo galaa marka maadaama ramadaankeeda cuntadii iyo cabiddii iyo la cariiriyey hurdadiina lasoo cariiriyey oo taraawiix iyo salaado la tukanayo mukhaaladadiina waa la cariiriyey oo waxaa laga dhigay qofka inuu danihiisa adduunyada inta kasoo tago masaajidka u bato xataa yacni dadka si uunan ugu darmin oo markaas yani mukhaaladadii badnayd inuu soo yarayo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuctakifi muctakifka yalzamu makaanan meel laasimayo min almasjidi kala ka mid ah yani qofka muctakifkao hal meel keliya laasimayo fariisanayo ama seexanayo joogaayo ilaahay markaa meesha aan ku cibaadaysanayo in ujeedaa ku hal meel oo ilaahay ku caabudayo وبه قال xdثnا أحمد بن عمر بن sرح هو أبو طاهر المصري قال xdثnا عبدالله بن وهب قال أخبرnا يونس أن نافعا xdثه ويونس بن يزيد الأيلي أن نافعا xdثه عن عبدالله بن عمر أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kاna يcتkiف نبgu wxuu اعتiكاafaya العشhر الأwاakhر tobanka dambe oo mid ramadaana ka mida qaala naaficun waqad araanii waxaa wuu i tusay cabdullaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar waa i tusay almakaana aladii yactakifu fiihi meeshii uu ku ictikaafayay rasuulullahi sal ll ly slam nebiga makaankii uu ku nagaan jiray masaajidka dhexdiisa waa i tusay marka in hal meeloo mucayana lagu nagaan karo wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxyaa qaala xadahanaa nucaym bnu xamaad wa huwa shaykhu اlbukhaariyi saaxibu kitaabi اlfitan qaala marka qolayihii marka muctasilada oo ma'muun mixnatu khalqi اlqur'aan ayaa lagu dilay weliba intay dileen ayay diideen in lagu tukado la dhaqo salaad xataa ma astaahilay dhaheen waa iska duugeen marka isagaana ka toosnaayo dee imaamu albukhaari waa kan dhahayo ilaahay xaggiisou aaday khalq afcaal ilcibaadka isagaana ka toosnaayo xaqa ku taagnaa nucaym ibn xamaad raximahullah waxaa la yaable marka bacdi innaas dhahayaan yacni muctasiladu sunnaday difaaci jireen iyo ahlu sunno iyagaa mateli jiray qabla al ashaacira waa dhammaa koox kooxay ka dhigteen saxaabadii ma aawe taabiciintii aawe a'imatu lislaam aawe ile muctasilada ashaacira midna maynan ahayn a'imadii islaamka maxay qaba jireen marka sunnaduse tii nebiga sowmaha sala allahu calayh wasalam sunno aynan asxaabti ilaalinin ugu yeerin dadka aynan difaacin aaw maxay tahay ka bacdigood taabiciintii aimatiyo a'imatu lhuda muctasilow sidaanayba a'immadii u laayi jireen yacni khaliifatu shaafici isagana buweyqi waa soo xireen isagoo biraha ku xirxiranuu dhintay mixnadaas mixnatu khalqi lqur'aan uu ku dhintay waxa saas dadka ku sameynayeyna muctasilay ahaayeen in la yidhaha hadda kuwaasaa sunno mateli jiray wax ay isdhaamaan male ashaacirada iyo muctasilada wax yar unbay isdhaamaan wax yar macnaha wax yaray isdhaamaan marka qolo walbaa marka iyada unbaa waxay is leedahay annagaa fiican inay inay roon yihiin iska dhigayaan labadana islaamku un mixno unbaa ka qabsatay wbihi qala xadaثna mxamed bnu yaxya qala xadaثna nucaym bnu xamaadi qala xadaثna bn اlmubaarak an ciisa bni cumara bni muusa wahuwa xijaaziyu maqbuul min afraadi bni maaja can naaficin can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam anahu kaana wuxuu aha ida اctakafa hadduu ictikaafayo duurixa lahu waxaa loo tuuraayo firaashuhu firaashkiisaa loogu tuuraayo ow amase yuudacu lahu waa loo dhigaayo sariiruhu sariirtiisa waraa'a usduwaanati tawba tiirka la yidhaha tiirka towbada usduwaanatu towba gadaashiisaa loo dhigi jiray nebiga sal l slam marka usduwaanati usduwaanatu towbana waxaa loo yidhi waa tiirkii ou lubaaba isku abuu lubaaba uu isku xiray markii nebiga ou sirtii nebiga uu sheegay intuu bani qurayda oo hareeraysan intuu u galay maxaad u malaynaya inuu nagu sameynayo nebi maxamed markaasuu sidaas yidi waa soo laabtay inuu marka qalad galay uu dareemay marka oo nebigu sirtiisa sirtiisa ah inuu faafiyey waa soo baxay marka tiirkiiu isku xiray marka masjidka tiirkiisa tiirka miduu isku xiray nebiga maana cid kale ima furayso qofka marka mar mar wax waa ka dhici karaan laakiin iimaanka waa celinaa qofka hada yadullu calaa quwati wa wufuuri iimaani ay ku tuseen marka nebigaa ka furay sal ll salam isduwaanadii uu isku xiray ayaa waxaa la dhihi jiray usduwaanati usduwaanatu tawba la dhihi jiray marka meeshaas baa loo dhigi jiray makaan mucayana waa halkaasa sariirtiisa loo dhigi jiray meeshaasuu marka joogi jiray qaala baabu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alictikaafu ictikaafka fii khaymatin lagu dhexo ictikaafo teendho teendhada oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ah wabihi qaala xadaثana mxamed bn cabdillah aلصancaaniyu qaala xadaثana almuctamir bnu sulaymaan qaala xadaثanii cumaaraة bnu gaziyata qaala samictu mxamed bna ibraahim wahuwa taymiyu can abi salma can abi saciidin اlkhudriy ana rasuula اllahi sal l slam ictakafa fii qubbatin nebigu wuxuu ku ictikaafay qubbad teendho turkiyatin loo nisbeeyey turkiyad calaa suddatihaa hareeraheedana qidcatu xasiirin gobol caw ah yaa ahayd darin ah yani qica oo darin ah suddada marka yuqaalu albaab iridda yacni teen ba uu ku ictikaafay turkiya loo nisbeeyey iriddeeduna calaa suddatihaa calaa baabihaa iridkeedana qidcatu xasiirin gabal darin ahaa ku gudbanay sababta maxay tahay inaan laga feerinin meesha oo dadka indhahooda iyo waxa ayna ayb marka suddatu yuqaalu albaab wayuqaalu suddatu اlmasjidi aldilaalu alatii xawlahuna waa la dhahaa sidaana wuxuu u yeelay lianlaa yaqaca fiiha nadaru axad qof daymadiisa inaynan ku dhicin ayuu saa u yeelay qaala faakhada alxasiira derintiiba u qaatay biyadihi gacantiisuu kusoo qabtay fanaxaahaa waa leexiyey fii naaxiyati اlqubati qubada dhinaceeda ayuu usoo leexiyey huma aطlaca ra'sahu madaxiisuu soo bixiyey kor yeelay fakallama annaasa dadkiibau la hadlay yani marka teendhada iriddeeda ayuu derin bau ku gudbiyey mar uu rabay inuu dadka la hadlana intuu dhanka teendhada u leexiyey ayuu dadka la hadlay maxalu shaahidka marka teendha masaajidka dhexdiisa ku taal in lagu ictikaafi karaa qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lmuctakifi muctakifka qofka ictikaafsan ka oo yacuudulmariida qofka jiran booqanaayo wayashhadu ljanaa-isa janaasadana xaadiraayo wabihi qaala xadaanaa moxamed bnu rumxin qال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاaب عن cروة بن الزبير وcمرة بنت عبدالرحمن أن عائشhaةa qاaلت waxay tihi in kuntu in hushaniye kuntu waxaan ahaa laأdkل الbeyta guriga inaan galayay lilxaajaةi xaaجة darteed inaan u galayay والmariiضu qofka bukana fiihi guriga dhexdiisa oo ku jiro fmaa as'lu canhu xaggiisa ka su'aali maynin ilaa walxaal ana aniga oo maaratun mid maraysa aan ahay ma ahan anoo maraaya ma ahane ma su'aalaynin sida uu yahay yacnii iyadoo socoto oo dhinac maraysay waxay leedahay warhaya saati see tihiin xaalkaaga ka waran laakiin macnuhu waxay tahay muu intaan istaago ama fariisto mawa ma wareysanaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka muctakifka ah qof jiran haddii dan oo u baxo ee masaajidka uu u soo socdo qof jiran ma la ma ag fadhiisanayo mana ag istaagayo isagoo socdo unbuu salaamaya qaalat waxay tihi wa kaana rasuulu llahi sal ll cl slam nebigu wuxuu ahaa laa yadkhulu lbeyta guriga ma gelaynin ilaa lixaajatin baa xaajo unbuu u gelayo dan xaajada marka zuhrikaadi iyo saxare iyo taasuu ku fasiray usuusha cuntadii cabiddiina waa ku jiraan haddaan loo keenaynin dabcan waa doonana xaajadu marka ibnu cabdilbar wuxuu leeyahy kullu maa laa ginan bilinsaani canhu wax allaale waxa insaanku uunan ka maarmin min manaaficihi wa masaalixih ayb kaas wamaa laa yaqdiihi canhu gayruhu wax qof kalena uunan usoo qabanaynin haddii wixii baahidii loo soo qabanayo cuntadii oo kale waa loo keenayo inuu baxo male markaas ma baxayo ee dabcan marka waxaana laga suureynaa masaladan ictikaafka waajibka ah amaa midka sunnada ah awalba sunna o qofka waa bixi kari keliya inuu ictikaafkaa intaas uga ekaanayo wabihi qaala xadaanaa axmed bnu mansuur abu bakrin qaala xadaanaa yunus bnu muxamed wahuwa lmu'dib qaala xadaanaa alhayaaju alkhuraasaaniy وهyاaج بن بسطام التميمي البرجمي أبو خالد الهروي ضعيف من أفrاaد بن ماجة qال xدثنا عنبسة بن عبدالرحمن هو متروك عن عبدالخالق هو عن عبدالخاaلق عن أنس مجهuل من أفrاaد بن ماجة عن أنس بن مالك qال qال رsuuل الله صلى اه عليه وسلم المعتكف qofka اعتiكاafsan yتبc الجناaزة جناaزadu raaca wayacuudu lmariida qofka jiranna waa booqanayaa xadiidkan marka waa daciif hayaaj waa ku jiraa oo daciifa cambasa oo matruuq ah cabdulkhaaliq oo majhuula ku jira buusiri marka wuxuu yihi misbaaxu zajaajaha hada isnaadu fiihi cabdulkhaaliq wacambasatu wاlhayaaj wahum ducafaau waqad rawa ala'imatu sita maa yukhaalifuhu min xadiidi caaisha kana laa yadkhulu اlbeyta ila lxaajatin wuxuu uga khilaafsan yahay kii kan ka horreeyey oo saxiixa ah qaala baabu maa jaءa fi اlmuctakifi yagsilu ra'sahu wayurajiluh qofka ictikaafsan oo madaxiisa dhaqaayo shanlaynayo wbihi qaala xadaثna cali bnu mxamedi qaala xadaثna wakiicu can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa qaalat kaana rasuulu اllahi sal ll slam nebigu wuxuu ahaa yudnii ilaya xaggaygoo usoo dhoweynayay ra'sahu madaxiisa wahuwa isaga oo mujaawirun ictikaafsan muctakif iyo mujaawir waa isku mid faaqsiluhu waan dhaqaayo waa u dhaqaayo urajiluhu waa u shalleynayay wa ana aniguna fii xujratii qolkayga aan ku jiro wa ana aniguna xaayidun aan ahay wa huwa isaguna filmasjidi uu ku jiro waxaa laga qaadanaa marka meeshaas muctakifku tin inuu waa shallaysan karaa waa qubaysan karaa madax waa dhaqan karaa waxaa kaloo laga qaadanaa inuu qeyb ka mida jirkiisa hadduu ka soo bixiyo masjidka ictikaafka ma hallaabayo ma buraayo ayb meeshaana marka culimmadu waxay ka qaateen hadduu qofku yidhaahdo uu ku dhaarto waxaan ku dhaartay gurigan inaanan gelaynin ama aanan ka bixaynin uu ku dhaartay gurigan inuusan ka bixin markuu ku dhaartay hadduu madaxa ka bixiyo lugihii laakiin ay ugu jiraan ma dhaar furin weli dhaartiisa waa waa ninkaasi waxba lagama rabo laakiin hadduu lugaha ka bixiyo guriga khalaas markaas waa dhaar fure leanna hadda nebigu waa muctakif muctakifna masaajid kama baxo maca daalika madaxiisiiba uu bannaanka uga bixiyey masaajidka welina ictikaafkiisuu baaqi ku ahay marka waa inuunan ka bixin masaajidkaa laga qaatay meeshaas marka qaala baabunay hada kani baabun baab weeyaan fi lmuctakifi muctakifka yasuuruhu ahluhu ehelkiisa ay soo ziyaaranayaan fi lmasjidi ay kusoo ziyaaranayaan masaajidka dhexdiisa wabihi qaala xadaثna ibraahimu bnu اlmundir alxizaamiyu wahuwa hiqat qala xadaثna cmar bn cثman bni cmara bni musa bni cubayd اllahi bni macmar saduuq weliya qadاء اlbasra can abihi abii waa cثman bnu cmar wahuwa اlmadaniyu qaadiha maqbul marka cumarka isaga bukhaari juزulqiraa'a uga wariyey iyo ibnu maajaha u wariyey eebbaha laakiin bukhaari tacliiq ahaan uga soo saaray abu daawuud ibnu maaja can ibni shihaabi qaala akbaranii caliy bn اlxuseyn can safiyata binti xuyey zawji الnabiy sal ll slm annaha jaaءat rasuula اllahi sal slm nebigay u timid tasuuruhu iyadoo soo booqanaysa wahuwa isaguna muctakifun uu yahay mid ictikaafsan fi lmasjidi ku ictikaafsan masaajidka dhexdiisa fi lcashri lawaakhiri tobanka dambe dhexdeeda ictikaafsan min shahri ramadaan bisha ramadaan ka mid a fataxadaثat cindahu agtiisay yani ku sheekaysay saacatan saacad oo min alcishaai cishaha ka mida xoogaa bay nebiga la sheekaysatay uma qaamad way kacday tanqalibu iyadoo laabanayso faqaama macahaa rasuulu llahi sal l slam nebiga waa la istaagay yaqlibuhaa isagoo yani sagootinayo isagoo celinaya xataa idaa balagat baaba almasjidi markay soo gaartay masaajidka iridiisa aladi kaana cinda maskani ummi salama kaas oo umu salama gurigeeda agtiisa ahaa zawji nabiy sal l slam yani masaajidka nebiga qolalka guryihiisu waa ka dhinac dhisnaayeen marka meel walba albaab walba marka guri baa ku aadan dabcan guryihiisa ka mida albaabka umu salamo agteeda markau gaarsiiyey mara bihimaa rajulaani laba nin baa soo mareen min alansaari ka mida fasallamaa calaa rasuuli llahi sal ll slam nebigay salaameen uma nafadaa dabadeed waa fuleen horay ka degdegeen waa caabaxeen faqaala lahumaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa war tartiibtiina inahaa safiyatu bintu xuyay haweentaani marka waa safiya bintu xuyay marka isaga sidaa dee nebigu wuxuu u yeelay qalbigooda inuuna wax ku dhicin oo ayagu hadhow ay khatar ku mutaan saas uga cabsaday waxayna culammadu meeshaa ka qaateen marka qofka haddii shay isaga u bannaan ou sameynayo maalan shaygaani waa u bannaan yahay wax maxduur sharciga isaga xaggiisa kama jiro laakiin waxaa loo fahmi karaa si kale markaasoo kale qofka inuu saaxadiisa uu beri yeelo uu yidhaahdo war anigu meeshaan waxaasaan u joogaa ogaaw ha ii malaynin inaan si kale u joogo haddii kale cirdigiisii yaa lagu xadgudbaa qofkii moogtahay nacam yani mararka qaar waxaa dhacin karta meel aan si u fiicnayn qof inuu joogo qofkii arkana uu is yidhaaho war ninkii hebel ahay meeshuu joogo maxay tahay markaasoo kale markay dadka ku arkaan inuu yidhaha anu meeshaan saas iyo saasaan u joogo cudurdaarkiisa sharciga inuu muujiyo markaas ee uunan dhihin ani waxba igama gelin say dhahayaan han dhahaan ma fiicno bal weliba qofku haddii uu yahda qof wax laga qaato oo yani ummadda hoggaanoo kale ummadda u ah oo ay ama fa muftiya ama qaadi ah ama yacni meel weyn dadka ka jooga haddii uu yahay waaba sii daran tahay leanna waxay keenaya inaan lagaba laga cararo oo marka khayr iyo wixii uu sheegayayba dadku aynan ka qaadanin ayaa ka dhalan karta marka sidaa taas marka waa sii adkaaneen markaas qaala waxay yidhaahdeen subxaana allahi yaa rasuul allah subxaana allah bay dhaheen rasuul allah wa kabura calayhimaa daalika arrinkaana korkooda waa ku weynaaday nebigu inuu saa ku yidhaahdo ayagiina marka qalbigooda aynanba arrintaas gelin faqaala rasuulu llahi sal l slama nebigu waxauu yidhi ina shaydaana shaydaanku yejrii wuu dureeraa waa soconayaa min ibni aadama bani aadamka xaggiisa wuxuu ka soconaa majra dami dhiigga meesha uu maro ku socdo wa innii anigana khashiitu waxaan ka cabsaday an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa quluubtiinna dhexdeeda shay-an inuu wax ku tuuraan ka baqay yani marka waa wiqaayo waay ka hortag waayo hadda saasaad tihiin hadda ma aha laakiin inuu wax ku tuuraan ka baqayna shaydaan ayaan ka baqay qalbigiin inuu marka qofka muctakifka waa ehelkiis waa soo booqo karaan qaala baabun ay hada kani baabun baab weyan almustaxaadatu tactakif haweeneyda mustaxaadada ah oo ictikaafayso mustaxaadadu moogta xagga xugunka waa daahir daahiray ka tahay haweenta mustaxaadada ah ilaa hadda iyada mustaxaadaduna waa haweenta dhiig furanka oo ku dhacay oo dhiiggeeda oo iska socdo marka xaaladda oo midka xaydka socdana de waa xaa-id oo daahir maaha kan kale intuu socdo mustaxaadaa la yidhaahdaa marka haweentaa mustaxaadada ma ictikaafi kartaa wbihi qala xadaثna الxaسن بن mحamedi الصbاxu qala xadaثna cafan whuwa بن msلm الصfاr qala xadaثna يزيد بن زurayc عan khاld الxadاء عan ckrmةa qaala qalat caaئiشhaة waxay tihi اctakafat maca rasuuli الlahi sl slm imraأaة اctakafat maca rasuuli الlahi slى الlه عlyه وslm اmraأaة haweeney baa nabiga la اctikaaftay min nisaa'iha haweenkiisa ka mid ah fakaanad waxay ahayd taraa inay arkaysa alxumrata guduudka iyo asufrata midabka boorboorka ah jaallaha ah ayay arkaysay fa rubamaa wadacad waxaa la arkaya inay dhigto waxaa dhacaysa inay dhigto taxtahaa hoosteeda adasta hoosteeda inay baaf dhigto ayaa dhacaysa ayb xadiidkan marka bukhaari iyo abu daawuud iyo wariyey mustaxaadadu marka waa inay ictikaafi karto qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii hawaabi اlictikaafi ictikaafka hawaabkiisa ayuu ku saabsan yahay wa bihi qaala xadaثna cubayd llahi bn cabdilkariim huwa abu zurcata araaziyu qaala xadaثna mxamed bnu umaya qaala xadaثna ciisa bnu muusa albukhaariyu huwa abu axmed alأsraq gunjaar ayaa leedaha saduuqun rubama akhطأ warubama dallasa mukhiru min الtaxdiiثi can اlmatruukiin rawaa lahu الbukhaariyu tacliiqa wbnu maaja an cabiidata alcamiy cabiidat bnu bilaal alcamiy majhuulu lxaal min afraadi bni maaja can farqadin الsabakiy wa farqad bnu yacquub aلsabakiy abu yacquub albasriy saduuqun caabid ayb laakinahu layin اlxadiiثi kahiiru اlkhaطأ ninkan waa daciif can saciid bni jubayri can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal l slama qaala fi lmuctakifi muctakifka wuxuu ka yidhi nebiga huwa ictikaafku yackufu dunuuba dunuubtou celinayaa ou xabisaa dunuubtou ka xabisaa huwa marka damiirkan in alictikaaf la dhaho ictikaafka loo celiyo ama huwa muctakifku la yihaha marka ayb yackufu dunuuba dunuubtou ka xabismaa marka wayujraa lahu waxaa loo dureerinayaa isaga min alxasanaati xasanaadka xaggeeda waa loo socodsiinaya xasanaadkiisa ka caamili اlxasanaati kuliha wayujraa lahu waxaa loo socodsiinayaa min alxasanaati xasanaadka xaggeeda ka caamili اlxasanaati xasanaadka qof samaynayo kale kullihaa dhammaanteed xasanaadkao dhan nin samaynayo kale saas ahaan ayaa marka xasanaadka loogu dureerinaa oo loogu socodsiinaa xadiidkan waa daciif oo farqad iyo cabiidatu bnu bilaal iyo ayaa ku jiraan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man qaama qofkii istaago leylatay lciideyn labada ciid yacni habeenkooda ciiduladxaada iyo ciidulfitriga habeenkeeda qofka istaago oo qiyaamuleil sameeyo wabihi qaala xadaanaa abu axmed almaraaru bnu xamuuya wahuwa athaqafiyu alhamdaaniyu hiqatu xaafidu faqiih rawaa lahu lbukhaariyu wabnu maaja qala xadaثna mxamed bn الmuصفى qala xadaثna baqiyaة bn اlwlيd can hawr bn يزيda can khalid bni macdan can abi umamة can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm qaal man qaama qofkii istaago leylatay اlciidayni labada ciid habeenkooda habeenadooda muxtasiba lilahi asagoo ilaahay ku ajar tirsanaayo ilaahay dartii u ajar tirsanaayo lam yamut qalbuhu ma dhimanayo yowma tamuutu اlquluub maalinka ay quluubtu dhimanayso xadiidkan marka baqiyatu bnulwaliidaa ku jiro waana mudalis dacfina waa ku jiraa waana la isku khilaafay oo khilaafna waa ku jiraa daara qudni cilalka wuxuu ku yidhi fima naqalahu canhu ibn اlmulaqin fi lbadri اlmuniir yrwiihi hawr bn yaziid wاkhtulifa canhu farawaahu jariir bn cabdilxamiid can hawr can makxuul can abi umaama qaala bnu qudaama wagayruhu can jariir warawaahu camru bnu haaruun can jariir can hawr can makxuul qaala waasnadahu mucaadi bnu jabal can الnabiy sal ly slm walmaxfuudu anahu mawquufu can makxuul makxuulow marka mowquuf ku yahay aduu khilaafkaasna waa ku jiraa hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed walih wsb ya ha meel kale maxaa ah macnaha masaajidka dhexdiisa dhib male meesha rabou tegi karaa banaanka waay waxaa ictikaafka baabi-inaya masaajidka banaankiisa dhexdiisa wax dhib ma laha